madasha aragti wadaagga soomaaliyeed ee maxadka heritage meertadeedii toddobaad wejigii labaad ayaa waxaa lagu soo eebyey magaalada muqdisho waxaana looga hadlayey kobcinta nabadda geeska oo xilligan muhiim u ah dalalka ku yaala bariga qaaradan afrika meertadan ayaa waxaa wejigii hore lagu qabtay magaalada jabuuti kadibna waxaa loo hakeeyey sababo la xiriira geeridii ku timi allaha u naxariistee wasiir khadiijo maxamed diiriye madashan ayaa intii ay socotee waxaa lagu soo bandhigay cilmibaarisyo iyo doodo waaweyn oo dhammaantood xiriirla lahaa mawduucan cumar yuusuf oo aqoon-yahan dhallinyaro ah iyo cilmi baare waxa uu ka mid ahaa dadkii madasha ka soo jeediyey waraaqaha cilmiga ah waxaana uu ka warramayaa waxa tiisu ay ku saabsanayd waxaa ka mid ahaa cilmibaarayaashii daadiyaraha ee kasoo qayb galay madasha heritage ee sanadkan muqdisho qeyb talabaad lagu qabanaya banalkii shanaad ayaan ku jiray waxaana kusoo bandhigay cilmibaaris ku saabsan doorka madasha tashiga qaranka ay ku leedahay dardargelinta iyo taabgelinta xasiloonidii siyaasadeed ee dalka si guud ahaan xasiloonidii siyaasadeed ama political settlement marka laleeyahay waxay ku timaadaa ama macnaheeda guud waxaa waaya in eliidka siyaasadeed isku fahmaan jihaynta siyaasadda iyo weliba qaabka baawarka loo soo ururin lahaa iyo qaabka loo isticmaali lahaa marka waxaan isbordhigaya mise waxaan isku xereeyay marka madasha wadatashiga qaranka waxaan ogsoonahay muddooyinka u dambeeyey ama inta dowladnimadeena muqdisho aysan imaanin in dibadaha shirar waaweyn lagu qabi jiray shirarkaasna siyaasiyiinta soomaaliyed aysan wax mir dhalah ka soo bixin mise afgarad uusan ka gaarin doodaha iyo waraaqaha cilmiga ah ee lagu soo bandhigay madasha aragti wadaagga ah ee heritage ayaa waxay ahaayeen kuwo muhiim u ahaa soomaaliya iyo dalalka geeska aqoon-yahankii iyo madaxdii lagu casuumay ayaa soo gudbaya dooda togan oo dhammaantood xidhiidha lahaa nabadda iyo dowlad wanaagga ugu dambayn agaasima ku-xigeenka cilmibaarista maxadka heritage doctor aweys cabdulaahi cali ayaa waxa uu akhriyay warmurtiyeed ka soo baxay madashan ku soo dhammaatay muqdisho iyo waxyaabihii lagu gorfeeyey hadaljeedinada madaxda shir ka soo qayb gashay oo ay ugu horreeyaan wasiirka arrimaha islaamka iyo awqaafta dowladda jabuuti mudane muumin xasan bare xildhibaanka degmada kamakuuji ee magaalada nairobi xildhibaan yuusuf xasan wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dubheshiisiinta soomaaliya mudane axmed macalin fiqi iyo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan macalin maxamuud shirka waxaa soo xiray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare mas-uuliyiintaasi waxay aada ugu nuuxnuuxsadeen ahmiyadda dhaboheshiisiinta u leedahay horumarka geeska africa iyo soomaaliyaba mawaadiicda laga hadlay waxaa ka mid ahaa daraasad cilmi baaris oo ay soo saartay laba beri ka hor macadka daraasaadka heritage madashan oo socotay maalmo kooban ayaa waxaa intii ay socotay ka faa'iidaystay waxgarad aqoon-yahan iyo dhallinyaro kuwaasi oo si weyn uga qayb qaatay doodihii cilmiga ahaa iyo warqadihii laga soo jeediyey cabdilcasiis barrow v o a muqdisho